barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaali com
duhur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay waa maalin arbaca ah shan iyo labaatanka bisha march sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barhkii duhurnimo washingtonna waa lixdii iyo barhkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinayaa jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada aad idaacaddeenna ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah warbixin aynu ku eegayno duruufaha ay ku shaqeeyaan gabdhaha suxuufiyiinta ee magaalada muqdisho ka howlgala caqabado badan ay la kulmaan suxuufiyiinta gaar ahaan dumarkeena waxyaabo badanaa jiro oo haddii ahaan laheyd bulshada banaanka aan kala kulanno iyo xarumaha aan ka shaqeyno iyo maamulada xarumahaasi oo aan kala kulanno tusaale aniga markaan iska soo qaado markaan saxaafada aan jeclaanaya mihnadan caqabada ugu horeysa waxaan kala kulmo waalidkay oo aanan la dhacsaneyn waxaa kaloo aad maqli doontaan wiil dhallinyaro ah oo magaalada caabud waaq ka hirgeliyey goob baabuurta lagu maydho amaba lagu dhaqo kaalmihii heesaha ayaan barnaamijka ka marnayn
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida
kongareeska maraykanka wadaxaajoodiyaal iyo xubnaha sanadka ayaa waxa ay dhammaantooda gaareen heshiis ku aadan sidii wax loogu qaban lahaa dhibaatooyinka coronavirus ee daduyuuga maraykankana caawimaad gargaar degdeg ah loo gaarsiin lahaa waxa ay isku raaceen dhinacyada in ay meel mariyaan ilaa iyo labo tirilyan oo dolarka maraykanka ah oo wax looga qabanayo dhibaatooyinka coronavirus senatarada maraykanka iyo maamulka trump ayaa waxa ay heshiiskaasi ku sheegeen mid dhibaatooyinkaasi dhaqaale ee diyooga maraykanka kor loogu qaadayo oo waxna loogu qabanayo iyadoo wadaxaajoodiyada arrintaani laga gaaray arbacadii ay ahayd mid dhinacyadu ay soo dhoweeyeen sanadka ayaa cod u qaadi doonaa barnaamijkaasi ilaa iyo labada tirilyan oo dolarka maraykanka ahi maanta iyadoo kadibna aqalka wakiilada la rajeynayo in ay sidaasi sameeyaan hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka ee jamhuuriga mitch mcconnell ayaa sheegay in tani ay tahay arrin wanaagsan oo hore loo qaaday sidoo kale hogaamiyaha dhinaca sanadka ee dimuqraadiga jack shumer ayaa waxa uu sheegay in caawimaad degdeg ahi oo weyn ay u soo socdo dadyooga maraykanka dhowaan sida ugu dhaqsiyaha badan donald trump oo isku diyaarinaya doorasho kale inuu galo ayaa waxa uu sheegay shalay inuu doonayo in maamulkiisa si degdeg ahi uu arrintani u dhiirageliyo islaamar ahaantaasina ay dadyooga maraykanka iyo guud ahaanba dowladda ay shaqada dib ugu soo laabato labayo tobanka bisha abril ee soo socota si dhibaatooyinkanna meesha looga saaro ra-iisul wasaaraha dalka indiya narenda modi ayaa xalayta soo saaray go-aan dadweynaha waddankaasi kusoo rogaya xayiraad dhinaca dhaqdhaqaaqa ah si loo yareeyo tirada dadka uu soo ridanayo fayraska corona oo dunida kusii fidaya ku dhowaad hal bilyan iyo bar qof ayaa lagu amray dalka indiya inaanay guryahooda kasoo bixin muddo koob iyo labaatan maalmood oo ka bilaabmaysa arbacada maanta ra-iisul wasaare moodi ayaa sheegay in bandowgaasi uu saameynayo dadka ku nool lix iyo soddon gobol iyo degmooyin dhowra oo dalkaasi ka tirsan axaddii toddobaadkan ayay ahayd markii ra-iisul wasaaraha dalkaasi indiya uu ku dhawaaqay in shaqaalaha caafimaadku ay nadiifin doonaan goobaha ay dadweynuhu isugu yimaadaan si loo yareeyo fayraska ku fidaya dalkaasi balse markii tirada dadka xanuunkaasi soo ridanaya ay kor u kacday ayuu ra-iisul wasaaraha dalkaasi soo saaray go-aankan culus ee saameynaya guud ahaan dadka wadanka indiya
halka warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a dhegaystayaal aynu gudagalno qodobada kale ee barnaamijka dhallinyarada maanta aan idinku hayno magaalada muqdisho waxay ka mid tahay meelaha ugu khatarsana caalamka ee uu ka shaqeeyo qof wariye ah sababo xagga amniga ah iyadoo ay taasi jirto haddana wariyaal isugu jira gabdho iyo wiilal ayaa maalin walba dadka muqdisho usoo tabiya warar iyo barnaamijyo kala gedisan duruufo ay ku shaqeeyaan wariyaashaasi waxaa warbixintan muqdisho ka soo diray wariyaha v o a cabdulqaadir maxamed cabdulle soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada uu khatarta badan oo ka shaqeeya qof saxafi ah suxufiyiin badan ayaa iyagoo ku guda jira gudashada waajibkooda shaqo ku naf waayey qaarkood ayaa ku dhaawacmay halka qaarkoodna xarig iyo jirdil ay kala kulmaan dhinacyada hubaysan gabdhuhu waxay ka mid yihiin suxufiyiinta ka howlgala soomaaliya waxay qabaan culayso kala duwan ay qayb kala yihiin ragga faadumo abuukar cabdi waxay ka howlgashaa warbaahinta maxalliga ee muqdisho ka howlgasha waxaan weydiiyey caqabadaha suxufiyiinta ay la kulmaan
caqabado badan ay la kulmaan suxufiyiinta gaar ahaan dumarkeena waxyaabo badanaa jiro oo haddii ahaan laheyd bulshada banaanka aan kala kulanno iyo xarumaha aan ka shaqeyno iyo maamulada xarumahaasi oo aan kala kulanno faadumo abuukar ayaa u sheegtay barnaamijka dhallinyarada v o a kahor intaysan saxaafadda ku soo biirin in marka hore gabdhuhu su-aal ay kala kulmaan waalidkooda
way jirtaa marka hore gabadha caqabada ugu daran tusaale aniga markaan iska soo qaado markaan saxaafada aan jeclaanaya mihnadan caqabada ugu horeysa waxaan kala kulmo waalidkay oo aanan la dhacsaneen ama ka aaminsanaan waxyaabo dhib badan oo aan gabdhaha u qurux badneen inay saxaafada ay ku biiraan marxaladaasna waan kasoo gudbay markaan ku qanciyay in badan waalidkay in aysan siday u fikirayaan aysan ahayn in lagu biiro
faadumo iyo hablo kaloo ka shaqeeya warbaahinta waxay durbo ku soo biiraan suuq ay kaga soo horeeyaan rag badan gabdhuhu way ku yaraayeen ka shaqaynta warbaahinta aan weydiiyo warbaahinta ugu horreysay ka shaqo bilowday iyo intay ku ahaayeen marka ay timaado hablaha
warbaahinta ugu horeysay aan ka shaqeeya waxay idaacadda bariga afrika xilligaas gabdho badan kama shaqaynayn aniga iyo gabar kale ayaa ka shaqeynayna sida tooskaa gabdhaha u shaqeynaya inta kale way jireen gabdho xilligaasi aada u danaynaya oo tababaro ay u socdeen faadumo kuma ekaan raadiyaha marka shaqaynaya muqdisho waxayse sii wadatay xoojinta mehnada saxaafadda iyadoo kasoo shaqaysa warbaahinno kala duwan waxayse mar kale isweydiinaysaa in weli gabdhaha suxufiyiinta aysan fursad u helin qabashada hogaanka warbaahinta sida inay noqdaan agaasimo warbaahineed tafatire ama madaxyada qaybaha ay ka kooban tahay warbaahinta waa sax gabadha inta ay doonto saxaafadda kusoo jirto ha lahaatee xirfadda ay doonto inta badan waxaad moodaa in aysan dhaqan u ahayn maamulada idaacadaha ka jira muqdisho ama tifiyada in gabdhaha ay u dhiibaan ama qeyb ka siiyaan maamulka inta badan waxay ka dhigtaan cudurdaar gabdhuhu ma aha sida ragga uma firfircoona marka aad fiiriso xarumaha la joogana waxaad dareemaysaa gabadha inay ka mas-uuliyad dareen badan tahay wiilka meelaha sida gaarka isha loogu hayo waxaa ka mid a ka shaqaynta qaybaha kala duwan ee raadiyaha ama tiifiga uu ka kooban yahay balse gabdhuhu way ka soo muuqdaan ha noqoto warraadinta war akhrinta ama soo saarinta barnaamijyo way jirtaa gabdhaha dadaalkooday taas ku gaareen uma fariisan in aanan qeyb laga siinin maamulkii way jiraan hadda waxaad moodaa sidii hore in laga soo roonaanayo gabdho badanoo hadda maamulka qeyb ka ah qaar tiftirayaal ah qaar sidoo kale madax barnaamijyo qaar waxaa madax shaqay shaqaalo hadda waxaad moodaa in wax badan ay sidii hore iska bedelayaan oo gabdhaha ay ka rajo fiican yihiin sidii ay markii hore ahaayeen faadumo iyo koox suxufiyiin ayaa dhowaan qaatay tababar ku saabsan xirfadda qaadista sawirada iyo samaynta fiidiyooyo waa mid ka mid a meelaha culayska uu ka jiray balse hadda ay ka soo muuqanayaan
way jirtaa tababar noocaasaan qaadano oo kaamirada iyo lagu baranayo qaab sidoo kale editinka iyo wax badan ragga ayaa meelahaas u badnaay hadda laakiin inta badan waxaad moodaa inaan raggii aan la galnay oo gabdho badan oo kaameramaana ay jiraan waxaa jira sidoo kale si fiican kuma ekaanayna xataa waxaa jiro baahiyo badan oo ka jira markaan aragnay aroosyada qaar oon la ogoleen in ragga ay duubaan oo kale dumara ay dhacaysaa in fursad loo helo in ay duubaan ayaga in ay jarjaraan haddana editin ku sameeyaan marka dhankii markaa aan soo leexano saxaafadana inaan raggii aan la istaagno oo gabadhii aysan mar walbo ayna daruuri u naqan inuu raaco wiil kaamiramaan ah oo ay gabar kale heli karto in ay usoo duubto ee ayagii jarjartaan marka dhinacaas faa'iidooyin badan oo gabdhaha culeysyo badanaa ka degay ay dhankaas kaga qabaan muddooyinkii dambe waxaa soo badanayay sameynsashada ururo ay leeyihiin gabdhaha suxufiyiinta taasay kaa gol leeyihiin wax ka qabashada doodahooda iyo inay door wanaagsan ay yeeshaan faadumo ayaa bixinaysa tala guud ay siinayso hablaha suxufiyiinta ee warbaahinta ku jira gabdhaha warbaahinta ku jira marka hore horta talada aan siinay waxay tahay in gabar walbaba ay ku dadaasho in ay dhisto xirfadan ay iyada u gashay in ay tahay balwadeeda ama hobbigeeda inay sare u qaado marka aad samayso dadaal badan oo aad xirfadaada kusii horumarinayso booska aad taagantaha boosaan ahayn aad istaagaysaa gabdhaha inay inta badan tababarada aysan dhayalsan ay ka faa'iidaystaan in ay xirfadooda ay si wacan ay uga fikiraan ay sameeyaan baaritaano kale oo ku aadan maadaama ay waxaan ay tahay mihnad ay iyaga doorteen ayna ku dhex jiraan soomaaliya waxaa lagu sheegaa inay ka mid tahay meelaha uu khatarta badan oo uu ka shaqeeyo qof saxafi ah waxaase xilligan door wanaagsan oo soo bandhigitaan warar lagu kalsoon yaha soo tabiya suxufiyiin soomaaliyeed oo ka kooban gabdho iyo wiilal cabdulqaadir okey barnaamijka dhallinyarada v o a muqdisho aad buu mahadsan yahay cabdiqaadir dhinacii heesa ayaanu jaleecaynaa heesta walaal iyo fanaanka cabdi baadil ibraahim ayaan idiin soo qabanaynaa wayaha adduun waqalqooriyo waa baxiya doog waa sabtayrla waqay haysto wayaha adduun waqalqooriyo waa baxiya doog waa sabtayrla waqay haysto wer macaaniyo waana iyo talo kama weyno waxtarkaagii wadnaha oge walaalkii jiro walaalkii jiro ayga waaba wer macaaniyo waana iyo talo kama weyno waxtarkaagii wadnaha oge walaalkii jiro walaalkii jiro ayga waaba waynaku qariyee lama waaree wadka dabadii wadigii janno ka waraabo walwal iyo gurgo walaxnahaara waynaku qariyee lama waaree wadka dabadii wadigii janno ka waraabo walwal iyo murgo walaxnahaaraan walaalkii jirow walaxnahaaraan walaalkii jirow ayga waaba wayaha adduun waa wareegto ma walwelin abid shar la weeriyaa waqay imaahil wayaha adduun waa wareegte ma walwelin abid shar la weeriyaa waqay imaahil hadda weheliyo waalidkii ahaa oo waa iyo galaab i wanaajin jire waxaan kuma helo walaalkii jiro walaalkii jiro ayga waaba hadda weheliyo waalidkii ahaa oo waa iyo galaab i wanaajin jire waxaan kuma helo walaalkii jiro walaalkii jiro ayga waaba waynaku baryee lama waaree wadka dabadii wadigii janno ka waraabo walwal iyo gurgo walaxnaha araag intaha arag walaalkii jirow hayga waaqo wayaha adduun waa wareegto daahir weliyo waxyahaygo waalid baatee wayaha adduun waa wareegto daahir weliyo waxyahaygo waalid baatee waxaad didaadiyo wax qurkaagii wakhtigaagii war ma koobe waxsi uma dhalan walaalkii jirow walaalkii jirow hayga waaban waxaad didaadiyo wax qurkaagii wakhtigaagii war ma koobe waxsi uma dhalan walaalkii jirow walaalkii jirow hayga waaban
xaatana caabud waaq cali macalin yare waa wiil dhallinyaro ah oo magaalada caabud waaq ka hirgeliyey goob baabuurta lagu maydho ama lagu dhaqo goobtaasi oo qayb ka qaadatay shaqo abuurka dhallinyarada waxaana ka howlgala dhallinyaro magaaladaasi degan oo ka faa'iideysta wariyaha v o e da cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa dhowaanta booqday caabud waaq waxaanu cali kula kulmay goobtiisa shaqo ugu horeyna waxa uu weydiiyey sababta uu goobtan shaqo ugu dhajiyey amaba u suray calanka dalka turkiga oo halkaasi ka muuqday waa mahadsanta marka ugu horeyso calanka turkiga iyo calanka soomaaliya inaan meesha ka taago waxaa igu kalifay aniga waxaan hanin dalkiisa jecel iyo dadkiisa cidda wadankiisa iyo dadkiisa u dhimrinaysa ama wax u tarisana waxaan ku qasbanaaday markaas inaan anigana aan magaranaysa abaalgud ooga dhiga ama magaranaysa inaan jecelnaha aan tuso calanka turkiga waxa weya turkiga waad ogtahay inuu noo soo gurmaday waxaad ogtahay inuu turkiga magaranaysa meelo badan magaranaysa naag gacansiiyo marka goboladan dhexena weli muusan imaan khaasatan caawadaq weli muu imaan marka aniga waxaan kalifay inaan calanka turkiga aan u muujiyo jacayl aan u qabno turkiga aan u badinno macaanaha ummadda soomaaliyeed aan dareensiino turkiga inuu yahay walaalkana isnayn cid dhibnala rabta waxaa dareen leh ama soo jiidasho leh in qoyskaaga iyo caruurtaada aad u xirtay dhar ka samaysan calamada dalalka turkiga iyo soomaaliya bal arintaa ka hor
aad iyo aad ba horta dadka markay arkeen arrintaas aan sameeyey aad bay dadku igu soo dhoweeyeen ummad badan waxaa jira turkiga jecel laakiinse aan astaantooda aqoon markay arkeen macanaa calam- calanka sooma calanka soomaaliya way yaqaanaan waa waddankoodii iyo dalkoodii calanka turkiga marka maysa aqoon laakiinse turkiga way yaqaaneen marka markay arkeen calankan kaleeto dadka aad iyo aad bay igu soo dhoweeyeen dadkaan aqoonna waan bara calankii astaanta waddanka turkiga leeyahay waxaan intaa u sameynayay wax kale maha waa jacayl iyo walaalnimo aan u hayno iyo abaalgudkay noo sameeyeen annaguna inaan ka badan u qaban haddii lahayd
Eh, waxaa ii muuqday sawir adiga iyo safiirka eh, dalka turkiga soomaaliya u jooga eh, kulan aad safaaradda ku yeelateen magaalada muqdisho kulankaa ka hor Een, horta waan u mahad celinayaa ilaah baa maanta koobaad iskale safiirka waan u mahad celinayaa sida fiican ay isoo dhoweeyeen markaan u tegey een, waxaana ka qayb galay xalfadii markii inqilaabka ka badbaaday mudane rajab tayyib erdogan madaxweynaha dalka turkiga marka xalfadaasaan ka qayb galay wayna igu sharfeen si fiican bayna iisoo dhoweeyeen Eh, eh, meyrad baad ku haysataa gawaarida lagu dhaqa degmada cabudwaaq Eh, ka waran shaqadaada wallaahi shaqadayda aan aad iyo aad bay u fiican tahay maxaa yeelay waddankayga intaan oga tegi lahaa een, colaado darteed ama aan shaqalaan oga tegi lahaa ama waddan shisheeye aan ka doorbidi lahaa waxaan ku qasbanaaday inaan waddankayga gudihiisa ku qanco oon magaranaysaa ma- meel walba waxa weeyaan ilahay irsaaqaduu kugu siin kara haddaad ilaahay aamintid marka waddankaygaan ku dhex aaminay shaqadan aan haystaa waan ku qanacsanay waan ku faraxsanay haddii ilaahay intaan midug ka weyn helayan ayadan ku jiri doonaa tahriib iyo waxaas iyo waddan shisheeye aad iyo qalbigayga ma jiro wax soo saarkeeda ma yahay mid kugu filan noloshaada aad iyo aad wax soo saarkeeda hadda wuu ii fiican yahay waxa weeyaan ilmana wax ka biishaa qoys nin qoyslaan ahay adiga lix ilmood baa ii joogta alxamdulilah rabbil caalamiin ilaah baa mahad iskale Een, iguna filan qoyskayga iyo anigana igu filan wayna ka habtaa nin dhallinyaraa tahay magaalada bartankeedaad ku haysataa goob gawaarida lagu dhaqo waa sidee shaqada marka marka loo fiiriyo gawaarida iyo habka shaqada magaaladeennan aad iyo aad bay u baawur badan tahay aniguna waxaan ka shaqeeyey waa waa waa gaadiidka shaqadiisa waaye waxaan ka shaqeeyey aad bayna magaranaysaa baawurta magaalo u badan yihiin saa daraaddeed way ii yimaadaan wayna i yaqaanaan aad iyo aad bayna ii tixgeliyaan shaqadeeda wayna wayna mar walbatana way mahad celiyaan markii aan u shaqeynayo dhalinyaraha kula shaqeysa shaqa abuurka dhalinyarada qeyb kamida ka warar sideeda waxaa weeyaan dhalinyaro badan waxaa jirta magaaladan shaqaala-aan ku haysa faraba-aan haddana shaqooyinka annago hadda aan qabanna qaarkood iskala weyn shaqada hadda annaga aan qabanno waa shaqo fiican oo lacag aan ka helno markii bannaanka aad joogo dhalinyarada ama waxbaan dheerah ama waa isla agna markii aan shaqaysanayana inta badan way iga cararaan oo shaqadaan way diidaan baaburta la dhaqaayo ama lamaajada wax la yidhaahdo ani motorka anaa iskale muddo toddoba sano camal aan arrinta baashaan waa ka shaqaynayay oo shaqadan muddo dheeraan kusoo jiray afar sano waxaan u shaqaynayay dad saddex sanana anaa meherdan furtay oo hadda saanaan ugu shaqaysanayay marka waxaa jira laba nin oo dhalinyara oo ila shaqayso aniga aan shaqada siiyey adi maalinkii ugu yar waxay qaataa shan doolar ama waxay qaataa lix doolar ama afar dolar maalinka ugu badanna toban doolar bay qaataan aad iyo aad bay u qanacsay nin walba shaqadiisa ilaa subaxi u yimaadaa waxaan ka tagnaa koo iyo tobanka galabnimo adi koo iyo toban sac toosaan shaqaynaa ugu dambeyntii dhalinyarada gobolka oo shaqa la-aanta iyo camal la-aanta inta badan gudihii dalka ku haysata ee jooga maxaad ugu baaqi lahayd waxaan ugu baaqayaa maantay waxa weeyaan haddii waalidkaa wax kusoo baray ha ka khasaarin waxbarashada kusoo baray haddii waxa weeyaan aad waxbarasho sheegtay nin xoog la tahayna muruqaaga wax kala soo bax intaad waddan shisheey u carari lahayd maadaama waddankeena maanta dowlad oo dowladdu soo kabanayso dowlad xoog badan iska jirin balse ay hadda soo kakabanayso soo magaranaysa hadda shaqo abuur toosaan aan la siin dhalinyarada laakiinse waxaan leeyahay dhalinyarada ayagoo hasku tashaan inta cid gacanta ay sugi lahayn kaasi wuxuu ahaa cali macalin yare oo ah wiil dhallinyaro ah oo magaalada caabudwaa ka hirgeliyey goob baabuurta lagu dhaqo waxaana u waramayey wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq haatanna kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal iyadoo ciyaaraha guud ahaanba ee hadda ay u hakisan yihiin coronaviruska dunida ku baahaya ayaa waxaa ciyaartooyda qaarkood iyo kooxaha waxay isku dayayaan in ay qayb ka qaataan qaabkii loo hakin lahaa coronavirus islamar ahaantaasina dowlo loogu heli lahaa tababaraha kooxda kubadda cagta ee manchester city beb gardiola ayaa ku yaboohay lacag gaaraysa hal milyan oo yuuro si markaasi wax loogu qabto coronaviruska ee dalkiisa sbain dhibaatada ba-an ku haya sbain waxay ka mid tahay dalalka yurub sida weyn oo cudurka u saameeyay gardiola ayaa ku sugnaa gurigiisa oo ku yaala magaalada barcelona muddooyinkii ugu dambeeyey halkaas oo wadahadallo uu kula lahaa gariiqaanadiisa islamar ahaantaasina ay ka wada arrinsanayeen qaabka ugu wanaagsan ee ugu habboon ay lacagtaasi u maalgelin lahaayeen ay u bixin lahaayeen waxaa la sheegay in lagu bixin doono barnaamij lagu wacyigelinayo dadka iyo sidoo kale dhinaca caafimaadka wax loogu qabanayo ee gudaha waddankaasi spain saraakiil ayaa waxa ay sheegeen in ay ilaa iyo qof ay wadankaasi spain ku dhinteen coronavirus darteeda iyadoo afartan kun oo qof uu cudurkaasi ku dhacay dhinaca kale ciyaaryahanka naadiga kubadda cagta ee yuventus iyo xulka dalka bortuqiiska christian ronaldo ayaa isaguna waxa uu qayb ka qaadanayaa qaababkii ugu wanaagsan ee cudurkaasi loo joojin lahaa isagoo oo markaasina wadankiisa bortuqiiska uu ku sugan yahay uu sheegay inuu bixinayo isaga iyo qofka wakiilka ka ah ee georgia mandes lacag gaaraysa hal milyan oo lacagta yuuraha ah waxa ay lacagtaasi la gelin doonaa qaabab kala gedisan oo caafimaadka coronaviruska wax loogu qabanayo oo ay ka midka tahay dhisidda saddex xarun oo gargaarka deg deg ahi dadka cudurkaasi soo ritay lagula tacaalayo ee wadankaasi bortuqiiska coronavirus ayaa waxa uu dhibaato ba-an ku hayaa dalal aada u fara badan guddiga olombikada caalamiga ahna waxa ay shaaca ka qaadeen in la joojiyey ciyaaraha olombikada ee xagaagan la filayay in dalka jabaan lagu qabto waxaana ay dib u dhigeen ilaa kadib markii wadahadallo ay la qaateen guddigaasi xubno ka tirsan madaxda dalka jabaan oo ugu horeeya ra-isul wasaaraha wadankaasi jabaan dhegaystayaal tababaraha kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa waxa uu ka hadlay markii uu naadiga manchester united kusoo biirayay sanado hore in sidoo kale kooxo dhowr ah oo liverpool ay ka midka tahay isku dayeen inay la soo wareegaan isagoo markii dambese doorbiday in naadiga kubadda cagta ee manchester united uu ku biiro halkaas oo hadda tababarana uu yahay waxa uu sheegay in naadiga liverpool ay ka mid ahayd naadiyada sida weyn loola xiriirinaya ayna uu qarka u fulay in uu ku biiro markii naadigaasi naadiga manchester united uu ku biiray sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii isagoo markaa wixii ciyaaryahankaasi hore ee dalka norway weerarka ugu ciyaarayay naadiga liverpool ka doorbiday in naadiga manchester united uu ku biiro halkaasna uu guulo muhiima naadiga united kula gaaray dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halkaas aynay joogto
aad buu umahadsanyay jamaal oo ciyaaraha inala socodsiinayay halkaasi aad nagala socotaana waa v o a washington markan dhinacii heesaha ha ku daayo caashaqa iyo fanaanka cumar cabdulle shooli
degananta hadalkee naxariista lagu daray magaymadoodana naftu ay ka gaaray degananta hadalkee naxariista lagu daray magaymadoodana naftu ay ka gaaray imatahay garabkoo dabeeruu ku dheelaan dayniba u siiyey imatahay garabkoo dabeeruu ku dheelaan dayniba u siiyey dumar kala wanaagsani dabciiga isku dhaafee habligii dalkeena iyaan ka doortay doobaigu raacay
heestaasi uu ku luuqeynayay fanaanka cumar shooli ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacadayda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulantideena dambe waa sahre ciidla nuur iyo jamaal axmed cusmaan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
sidankuu dultaagnaad da'daydii aroosto ubadaad dahayse sidankuu dultaagnaad da'daydii aroosto ubadaad dahayse ama dayri qadarko dadka dhinac ka raaco ka doondoona meel kale ama dayri qadarko dadka dhinac ka raaco ka doondoona meel kale ama daacadii nuqu ama daacadii nuqu ugu daalay aniguye ugu daalay aniguye ha ku daayo cashaqa ama daacadii nuqu ama daacadii nuqu ugu daalay